asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu war habeen wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka caweysin ee caawa iyo dalshir barnaamijka dhegeystayaal waxa uu caawida kaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xilliga ay bilaabanayaan shaqooyinka xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya oo la shaaciyey roobab ka da-ay deegaano hoos yimaada gobolka nugaal xilli inta badan gobollada dalka ay ku dhufatay abaar saameeyey nolosha dadka iyo dunyada madaxweynaha khaatumo cali khaliif galleer oo ka hadlay xaaladda abaare ee ka jira deegaano ka mid ah sool sanaag iyo cayn shir looga hadleeyey arrimaha waxbarashada oo lagu qabtay magaalada garowe ee caasimadda puntland gaadiidleyda magaalada muqdisho oo maanta sameeyey shaqo joojin kadib markii lagu soo rogay inay bixiyaan lacago ceymisa oo gaadiidka laga qaadayo iyo garyaqaanka dowladda federaalk oo ka hadlay lacagtaasi gaadiidka lagu soo rogay iyo maamulka gobolka bari oo ka hadlay raaligelinna ka bixiyey mid ka mid a ismada gobolka bari oo dhowaan loo xiray eedeymo la xiriira falal argagixiso qodobadaas iyo qodobo kala door ayaan barnaamijka caawi daljir aynu idinkugu soo gudbin doonaa anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaa idinla socodsiinaya waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaha daljir ee ku baahsan gobollada puntland qaybo ka mid a somalilan bariga ethoobiya galmudug xeebaha dalka yeman xeebaha dalka cumaan iyo caalamka o dhan oo aad naga maqlaysaan hoyga internetka aynu ku leenahay radio daljir dot com waagaag dhegeystayaal aynu ku bilownay barnaamijka qodobka ugu horeeya xogyaha guud ee golaha shacabka ee soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa ka hadlay islamar ahaantaana shaaciyey xilliga ugu horeeya ee xubnaha baarlamaanka soomaaliya ee dhowaan lasoo doortay looga baahan yahay inay tagaan xafiiska guddiga doorashooyinka dadban ee labada kun iyo lix iyo toban iyo weliba shaqooyinkooda xilliga ay sida rasmiga ay u bilaabi doonaan cabdikariin xaaji cali buux oo warbaahinta kula hadleeyey magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in gulanka ugu horeeya ee baarlamaanka tobnaad uu noqon doono lixda desembar labada kun lix iyo toban waase marka la helo tirada loo baahan yahay oo ah boqol siddeetan iyo afar xildhibaan waxaana xuxusay inay rajeynayaan muddada kooban ee hartay in howlahan lagu qaban doono shir jaraa-id uu ku qabtay magaalada muqdisho oo arrimahan uu ku shaacinayey waxa hadalkiisa uu ku bilaabay
oo ah xogeyaha guud ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan u dirayaa fariin dhammaan xildhibaanada lasoo doortay ee cusub oo noqonaya baarlamaanka tobnaad xubnihiisa waxaan u sheegayaa sida uu sheegay abukaato cumar maxamed cabdulle shalay oo taariikhdu ahayd siddeed iyo labaatan ee uu caddeeyey in uu diyaariyey shahaadooyinkii la siinayey xildhibaanada cusub in dhammaan xildhibaanadu ay tagaan xafiiska guddiga federaalka ee doorashooyinka dadban ee halkaasi oy diyaar ugu yihiin shahaadooyinkoodii marka dhammaan xildhibaanada meelkasii joogaan waxaan ka codsanaynaa inay tagaan xafiiska fit halkaa oo ay ka soo qaadanayaan shahaadooyinka shahaadooyinka markay soo qaataan waxaa la keenayaa maamulka baarlamaanka villa hargeysa halkaasoo diyaar ugu yihiin qolooyinkii id kaadhadii iyo registrationkii loo sameynayay xildhibaanada marka maadaama waktigu uu gaaban yahay la haysto oy doorashadu tahay doorashadii lama raba inay toddobayo tobanka gaadho marka waxaa weeye si isla waktigeeda loogu dhameeyo waxaan ka codsanaynaa dhammaan xildhibaanada inay tagaan xafiiska fiid kasoo qaataan shahaadooyinkooda keenaan xafiiska loona sameeyo registrationkii oo dhan islamarkaana waxaa loo sameynaya waxaa laga rabaa inuu xildhibaanku wato at least laba musawir oo sawirkiisa ah iyo caddayn qofka uu yahay caddaynaya maalan haddaadaanu cabdikariin baan ahay waa in qofka xildhibaankii uu maaragtay aqoonsi magacaas caddaynaya inuu isagu yahay wataa ayaa loo baahan yahay intaa marka la keeno maamulka baarlamaanku waa diyaarsaday qalabkiisii wixiisii oo dhan waxaana loo sameynayaa registrationkii iyo i d-gii sidaa daraadeed bisha kowdeeda ayay bilaabmaysaa inuu bixiyo gudoomiyaha guddiga federaalka inay bixiyaan ee doorashooyinka dadban shahaadooyinkii marka bisha kowdeeda oo ah maalin khamiisa waxaa dhawaa dhammaan laga codsanaya xildhibaanada inay tagaan ay bilaabanto registrationkii annaga diyaar bay naga tahay maantada aan joogno laakiin khamiista diyaar baanna waxaana shaqadu ay tahay waktiga la shaqaynayo oo shaqaado shaqaynayaan oo aidiga la samaynayaa sagaalka aroornimo ama saddex saacnimo sida u yaqaan ilaa afarta galabtii ama ilaa afarta galabtii ayaa la shaqaynayaa maalin walba oo shaqa ah oo aanay ku jirin maalmaha holodhayga ama maalmaha fasaxa ama maalmaha jimcaana ku jirin sidaa awgeed waxaan filaynaa in uu baarlamaanku yeelan doono kulankiisii ugu horreeyey lixda decembar ayaan aada ugu rajaweynaa inuu noqdo lixda decembar inuu noqdo waayo ma isla marka la helo boqol siddeetan iyo afar xildhibaan oo shahaadooyinkoogii la keenay oo la siiyey oo la siiyey aidigoogii oo wixii registration oo dhan loo sameeyey markaa ayay noqonaysaa aan aada ugu rajaweynahay muddadaa waktigaa aan sheegay dhexdeeda inaan ku hellaan aada ugu rajaweynahay in ma aragtay kaasi wuxuu ahaa xogyaha guud ee golaha shacabka cabdikariin xaaji cabdi buux oo warbaahinta kula hadleeyey magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya gobolka nugaal ayaa sheegaya in roobab lagu qabobsaday uu ka daayay deegaano hoostaga gobolka nugaal xilli maalmihii lasoo dhaafay roobabku ay ka curteen deegaano ka mid a somalilan iyo dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya roobabkan ayaa kusoo beegmay xilli haraad iyo gaajo daran ay la daalaa dhacayaan dadkii dunyada badi deegaanada soomaaliya gaar ahaana saameynta ugu daran ay ku yeelatay bulshada xoolodhaqatada roobkan ayaan ahayn mid badan oo dabooli kara baahida deegaanadaasi ka jirta gaar ahaan dhinaca abaarta iyadoona roobkan uu biyo dhigay qaar ka mid ah baraagadaha biyaha laga cabo ee deegaanadaasi ku yaala mid ka mid ah gaal ayaa raadiyo daljir ugu waramay roobabkaas iyo weliba sida uu ku bilowday iyo xaaladda iminka sida ay tahay
roob haddeer qabtay tulo uuska roob haddeer badan maahan dhinacyadiisa uu jiro ma jiro afar kilomitr balciis kuma badna tuulada in ku kooban weye reebaadiyii ku xirnaa ma sheegin barkadaha waxa galay wax iskaalo laba iskaalo barkada faaruqo waa jiraan barberkadii xagga dhagaxa xigtay waa saddex barkadood baa wax birsimaan hadda noqday
waa gartay goorma ayuu marka roobkan idinku bilowday
anaa baalihii tobankii ee galabnimo haye goorma ayuu markii dambe u istaagay
isla tobankii bar meelahaas waa isla xilligii
haye
marka n wax roob aan hadda daay oo ballaaran ma jiro waa intaa yartaa oo aan meel oo baahsanayn aysan jirin tuulooyinka nagu xeerxeera ma sheegin waa aniga kule afar kilomitr balciis kuma badnaa waa garta marka deegaanada idiin dhow maxaad xog aad ka haysaan oo arrinta roobka iyo ku saabsan
deegaanada nagu xeera ma sheegin hataa waa weydiino waa wacnay waxay dhaheen annaga wax rooba ma hayno walow shik socda ha ahaatee haye waa garta meelaha qaarkood waxaa lasoo sheegaya qabow iyo in dadka qaarkood uu qaboojiyo roobka
annagu ma maqal meel wax qabo wax cabtiin baa ha ahaatee waxaa roob u yahy waa cabtiin wax cabtiin hataa wax anaa noo sheegtay ma maqal reebaadiya hataa nagu xeeraan annaga aagee nagu dhadhow waa weydiinay hataa roobka anaga berkadaa hadda wax gelgeliyey baa reebaadiya qaybtood baa wala yaabeen anagu roob ba arkimayn bay kuleeyihin qaybtood n waxaa iska meereyna darro mees ka maraay bay kuleeyihin waa garta
saas baa roob wadala oo dhul badan qabtay isa u jirin
waa garta marka roobkan oo iminka aada tilmaamayso oo aan badnayn oo baraagadihii qaybtood biyo dhigay ma ka faa'iidaysateen markaa
alxamdulilah rabbiaa laga habaa maada iska leh ilaahayna inoo siyaaday baan rajeynaa insha allah biidni alkariim ma yihiin marka kugu baahidiina dabooli karaa
haddeer hadda wax baahi dabooli kara maaha bcause maxaa yeelay aaga deegaanka o dhanna waa roobma qabaan waa abaar meel fog hadeer magaalada waxaa laga yaaba haddi magaalada haddii hataa bekada qaybteeda ku jira hadii magaalada biyaha looga soco waxaa laga yaaba bekada qaybteeda in faaruq noqoto magaalada macnihi ile magaalada bekeda yar ay leedahay bekeda yarkaa ku yar waa faaruq laakiin bekadahaas xoogaa ka duduugsoon dhagaxa iyo meelahaas ee biyuhu ay geliyo dhagax xageeda biyuhu ka galeen haddii looga soo dhulo waxay noqonaysaa bekadihii faaruq baa laga yaaba inay noqotay in hataa reebaadiyaha ku dhoweyn kafeen weyda baa laga baqsiya waa garta abaarta sidee idinku idiin saamaysay
abaartu wallahi waa adkayd xoolaha dadka waxaa jira qeyb ay u harsaneyd ugu soddon afartan oo dadka ugu badan konton walow ugu badnaada idaha isin bay dhamaadeen dadka qeybta way ka dhamaadeen geelna isaguna sidoo kale waaba isaguna ku jiri dhamaad banaanada iska jiri yar yaallaa isagoo iska fadhiya arkaysaa waktigiisaba arkaysaa ilaa baada loo kati waa gartay wax biidhaamaysa ama gargaar soo gaara ma jiraan dadka
hadday joogaan joogno wax maantadaas waladaabaa toban bood keenta keliya wax kaloo la keena anigu raasina lama keenin
waa gartay marka dadkii ka hor marka xoolodhaqatada ahaa
xoolodhaqatadii adigu saddex boqol oo qoys baa kusoo xorotay magaalada tuulada uskuray
waa tahay marka dadkaasi wax saaciidaada ma helin
wax gargaara hadda soo gaaray ma jiro dadkaasi bahaa boqol oo qoys oo kusoo xorooto meesha tuulada uskura
kaasi waxau ahaa mid ka mid a dadka ku nool deegaano hoos yimaada gobolka nugaal oo roobab galabta ay ka curteen madaxweynaha khaatumo cali khaliif galleer ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaano ka mid a soor sanaag iyo cayn cali khaliif galleer ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in gurmad deg dega la gaarsiiyo dadka ay saamaysay abaarta isagoona dhanka kale codsaday guddiyada gurmadka abaaraha ee looga dhawaaqay magaalada buuhoodle inay noqdaan kuwo aan badan si buu yidhi u iman isku hadlayn iyo weliba dhibaatada dadka ay haysato inaan loo gurman isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi arrintan uuna inagu habsatay ee abaarta ah ee roob la'aanta ah weli lama quusan ilaahay isagaa qaniya isagaa weli aanu ka baryeennaa martina uga nahay laakiin haddana in laysdiyaariyo waa habboon tahay guddidan maanta halka timi ee magacyadoodana laynoo akhrii doono guddidaasu waa guddi heer khaatumo sool sanaag iyo cayn intaba waa mateshaa inta u dhalatay ee deegaanka ah ee iyo inta abaartan iyo culayska hadda taagani uu keenayna waa wada joognaa mas-uuliyad baana naga wada saaran waxay guddidan hawshoodu noqon doontana bal waa la qodobayn doonaa laakiin waxa uun muhima waxa muhima aynu hadda ku jiraa waa novembar maanta oo sagaal iyo labaatan iyo biraaba ka hadhay ilaahay roob markii uu u gartaba waa ina siin karaa kolley welwelku waa ina hayaa bisha disembar ilaa abril laga gaadho welwelkaasi wuu taagan yahay intan bishan hadda novembar ee labada wiige haddayna soo dhaafay yaynu ognahay culayska ina saaran haddiiba ay noqoto saddex bilood afar bilood shan bilood ku dhowaad culayskan intan la egay hadduu inagu sii socdana waxaynu uun xaq inagu ah oo mas-uuliyiin haddaan nahayna saaran inaan isdiyaarinno geed dheer iyo mid gaabanba u fuullo sidii dadkaa loogu gurman lahaa taa weeye tan guddiga qaranka ama guddiga khaatumo heer khaatumo loo sameeyey waa sagaal qof waa saddexdaa gobol ee sool iyo sanaag iyo cayn yay ka kala socdaan waxaana hawshoodu ay noqon doontana iyadoo tirabtiran yaa loo tilmaami doonaa wixii ay wax ku bilaabi lahaayeenna waa loo dhiibayaa wax mas-uuliyaddoodu noqonayso iyo sidii loo wada gurman karo ama maamul aan noqonno ama shacab aan noqonno ama ciddii kale ee howlahan waxay nagala qaban kartaba ha noqotee bal war la heliyaaba tale la heliye war sugan in dhulkoo dhan laga hayo sida loo kala daran yahay sida baahidu ay u kala gedgedisan tahay marka waxaan rajaynayaa guddidanu inay hawsheedii la wareegto waxaan rajaynayaa sidii uu garaad cabdirasaaq garaadsofe sheegay welwalku waayna wada hayaa guddiyaal kalena waa maqlayna oo la sameeyey garaadku siduu ku taliya ahayd bal guddiyadan la dhisay armay fiican tahay haddayanba isku wada darsami karin iska warhayntooda iyo wada shaqayntooda naku haddaanu maamulka nahay taa waa soo dhowaynaynaa uu garaadku uu ku dhawaaqay waana ballan wixii guddi ee howrahan qabanayaba waa u baahannahay wixii abaabulkaa ka wada qaybgeli kara laakiin isgarabyaaca iyo siyaalo laga yaabo isku hadlayna iyo inay yimaadaan in laga digtoonaadaanu malaynayaabay dantu ay ku jirtaa taa haddaanu maamulka nahay diyaar baanu u nahay warkaa ama hadalkaa uu soo jeediyey garaadkana waa soo dhowaynaynaa waa la soconnaa masaajidada iyo meel walba in roobdoon iyo ilaahay in la baryo ay ka socoto waa iyada uun waxaan rajaynaynaa inaynan ka daalin waxaanuun rajaynaynaa culayskaa inoo muuqdo haddii sidii hore taariikhda dib loo jalleeco afar iyo toddobaatankii shan iyo toddobaatankii waagaa warshaddaa isnay baan madax ka ahaa webiga shabeelle waagaa wuu qallalay biyo socday webiga ma ayan jirin warshadduna biyo badan badan badan bay u baahan tahay hadday shaqaynayso in lagu qaboojiyo matoorada waagaa waxay nagu kaliftay meel berkad maahee balli yar camal ah inaanu qodno oo biyaha lagu ururiyo oo warshadda ay qaboojiyaan oo intii markaa la daadin lahaa ay haddana meeshii dib ugu noqdaanoo ku qaboobaan taasaa waagii muddo laba saddex bilooda lagu baxsaday iyaka dadka iyo xoolaha iyo dhulka laftiisuna isagay markan ka sugayaan badbaado ilaahay saasaan ka baryaynaa waxaana rajaynaynaa walwalkaa iyo walbahaarkaa iyo kurbadaa in haysa colayskaa in haysa inuu inaga wada qaado waxaan jecelahay cidday tahayba maskax furan inaanu kula shaqayno haddaan maamulka nahay maamulada aan deriska nahay ama somalilan ha noqdeen ama puntland ha noqdeen ama ismaamulkan soomaaliyeed ee etoobiya ha noqotee kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha khaatumo cali khaliif galeer meelaha abaartu ay haysato waxaa ka mid ah degmada boocame ee gobolka sool mid ka mid a waxgaradka boocame oo maanta u warama radio dolger ayaa ka warbixiyey dhibaatada abaarta deegaankaasi ka jirtay ilaa iyo hadda waxa dadka loo qabtay degmada boocame xilligii dayta waxaa ka da-ay roob yar oo aan badnayn waxaa isugu soo guuray shan gobol sanaag hayland karkaar garoowe sool shantaa gobol iyo degmooyinkoodu degaan boocame dhinacay hawdiyo nugaalbare ayay soo galeen waxaa halkaa ka baxay haddii xooluhu markii hore jiilaannimaba iska ogolaayeen oo qoriya wax ka helayeen iyo wixii soo baxayba way israaceen waxaa la gaadhay xilli aan wax madow iyo wax catoona laga heli karin xooluhu iska dareeraan wixii nooli wixii kalena iskana soo hoydaan waxaa la gaadhay dhimasho xoolaha ah inaan been sheego ma rabee dhimasho aan laga sheekayn karinoo xoolaha oo ah dadkii soo hayaamay baa ugu ba yacni ugu dhibaato badan marka waxaad moodaa in baraka yani mataqaana dee qaxooti inuu ka bilowday qaxooti baa ka bilowday baan odhan karaa sababtoo ah nin wixii uu haystay cad iyo caano aan midna ka heli karin baa aada ugu badan mana garan kartid dhulka miyiga ahi inaad magaalo ku jirtid iyo inaad miyi ku jirtid sababtoo ah meel ummadi ka dhiman tahay baadan indhaha saarayn dad iyo duunyo laakiin waxaad kala garanaysaa aqal soomaaliya inaad ku dhex jirtid iyo daara iyo inay daara tahay baad kala garanaysaa
gurmad baa jiray dhinaca abaaraha oo puntland ay ku dhawaaqday oo iyo dad kaleo iskood isu xilqaamay wax la gaarsiiyey degmada iyo dadkaas reer guuraaga ama jiraan nimankii sanaa ka soo guuray nimankii sanaa ka soo guuray baabuur raashinah oo galbeed ka yimi baa dabaso yaa loo keenay oo loo qaybiyey dadkii degaankaa loogu dhiibay iyagaana loo qaybiyey cid kale lagama siin laakiin cid kale oo gargaar aadaminimo u keentay ma jirto cidda raashinka keentay oo gargaarka ay u qaybisay waa kuma
waa galbeed baan ku yidhi malaha dee maamulka galbeed hargeysa ka jira somalilan baa ka wadhaa somalilan baan ka wadaabaa baabuur raashina u keentay dadkii kasoo guuray sanaag boocame waxay hoos timaadaa puntland dabcan in somalilan ay raashin mucaawinaa keento maxaa keenay maxaa la odhan karaa lagu sifayn karaa dadka haddii xitaa irsaa-il waxa uga yimaadaa dadku waa qaadanaya duruuf baa ku kalifasa laakiin waxaa runa waa puntland boocame puntlandna gargaar aadaminimo weli kama soo gaadhin
waaya ugu dambeyntii muxuu yahay baaqiinu degmada boocame odayaasha haddaad tihiin
baaqayagu waxa weeye dowladda puntland oo aanu ka mid nahay oo dhisanay annagu markii wacyigii ay uu keenay dowladdii soomaaliya meesha ka baxday dowladdii aanu dhisanay ee puntland waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa si si dowladnimoa oo si maamula oo si ehelnimoa oo si islaamnimoa waxaan ugu baaqayaa dadka ha loo gurmado ha loo gurmado oo ha loo gurmado waxaa intaaba kasii xoog badan waxa weeye oo ka culays badan dadku hawd iyo nugaal baa layahaa nugaasha wixii gaari karaa biyay ka helaan laakiin hawdka biyihiisi way go-een wadooyinkoo loogu dhaami jirayna way go-een marka waxa weeye dadka hawdku meeshii biyo loo marin lahaabaanba jirin haddii aan aftar wiigga dhexdiisa wax laga qabanna waxaan leeyahay xaaladdu waxay gaadhaysaa meelaan waxba laga qaban karin waxaan ugu baaqayaa ummadda ummaddaa ka dhalatay oo dal iyo dibadba meeshii doonto ha jirto iyo dadka kaleo ehelkaa iyo islaamkaba dadkaa iyagaa tacwiidin loo fidiyo waxaana odhan karaa dadka aan ka hadlayaa waxa weeye ugu dhibaato badan oo xoolahoodiina dhinteen dadkoodana aan odhan karo dhimashuuba bilaabi rabaa waxa weeye dadkii hayaanka ku yimid waxaa ugu roon qof meela kumood helo mooyee dee haba la ha la barakiciyo dadkii deegaanka loogu yimid waxaan ugu baaqayaa ummadda islaamka oo laga yaabo inay codkaygaa dhegaysato dadkaa anigu aan soo arkay oo aan afkaa warkaa ka bixinayo sida ugu dhaqso badan sida ugu dhaqso badan sida ugu dhaqso badan in loogu soo gurmado ilaahay baa gurmade ciddii shaqo loo diro ciddii shaqo loo diro waxaan odhan lahaa ciddii shaqo loo diro ama ha ahaato wax dadka loogu sii dhiibay ama ha ahaato dee nin shaqo loo diray sida anoo kaleba dabagal ha lagu ahaado oo xisaabtan ha jiro in wixii meeshii wixii loogu talagalay uu tegey iyo inuusan tegin shaqadii in la qabtay iyo inaan la qaban kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah waxgaradka boocame oo ka warbixinayey abaarta deegaankaasi ka jirta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland ayaa waxay qabatay shirkii saddexaad oo sanadlaha kaas oo ah shir dib lagu eegayay heerka waxbarashada puntland shirkan waxaa ka qayb galay madaxda puntland sida madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha wasiiro xildhibaano iyo wakiilo caalami oo ka socday hay-adaha deeqaha siiya soomaaliya warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya cabdixakiin xuseen xasan
shirka sanadlaha ee dib u eegista waxbarashada puntland oo garowa ka dhacay ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland ahna kusimaha madaxweynaha wakiilka midowda yurub ee soomaaliya wakiilo ka socda hay-adaha deeqda bixiya ee puntland ka howlgala madax ka socotay bankiga adduunka wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya shirka oo ka dhacay xarunta hay-adda cilmibaarista iyo nabadda puntland ayaa waxaa ugu horreyn hadal kooban halkaasi ka soo jeediyey kuna saabsan waxqabadka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland agaasimaha guud ee wasaaraddaasi maxamed cabdiqaadir cismaan waxaana hadalkiisii ka mid ahaa mudane madaxweyne mudane wasiir mudanayaal marweyn halkudhigga shirkan waa xoojinta nidaam waxbarasho oo wax ku oola waxaa ka go-an wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland ay dowladdu u wakiilatay arrimaha waxbarashada inay xoojiso waxbarashada iyo wax kasta oo la xidhiidha waxbarashada in si ay u helaan ubadkeennu dhalinyaradeenna iyo dadka waaweynba waxbarasho dhamaystiran tayadeeda iyo ballaarinteedaba mudane madaxweyne mudane wasiir mudane yaaliyo marweyn waxaan hadalka hadalkayga aan rabaa inaan uga hadlo wixii noo qabsoomay shirweynihii labaad ee laba kun iyo shan iyo toban ilaa shirweynihii saddexaad aan maanta u taagannahay wixii wasaaradda waxbarashada u qabsoomay ayagoo qodobo kooban aan ku oran doono hadalkayga waxqabadkii ugu weynaa muddadaas sanadka ah ee wasaaradda waxbarashadu ay ku tallaabsatay waxa ugu weynaa wasaaraddu waxay diyaarisay muqarar midaysan oo ay dhammaan ka siman yihiin iskuullada dugsiyada hoose dhexe ee dowladda puntland muqararkaasi wuxuu ka hirgalay puntland iskuul kasta goob kasta oo waxbarasho oo dugsiyada hoose dhexe ah waana mahad ilaahay si waafi ah ayaa loo fulinaya waxaa la dhammaystiray diyaarinta qorshaha shanta sano ee waxbarashada puntland kaasoo ku astaysan laba kun iyo toddobiyo toban laba kun iyo koo iyo labaatan waxaa la diyaariyey sharciga lagu dhaqi lahaa tacliinta sare ee high education act si loo horgeeyo golaha xukuumadda iyo golaha wasiirada wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka socday dowladda federaalk shirkana hadal ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in puntland ay waxbarashada meel wacan ka gaartay loona baahan yahay in la iskaashado si wax badan la ysaga dhaxlo kuwa hadla dhaamanka idinkuna waa horumarteen kuwa aada u dambeeyana waa jiraan inaan iskaashanaal rabaa magaca soomaaliya isku kaashado dowlada cusub baa jira oo hadda dhishay iskaashi inuu ka dhaco soomaaliya ayaa la doonayaa wasaaradda waxbarashaduna ama bahda waxbarashada xiriir gaara baa ka dhaxliya ama kismaayo ha joogo ama baydham ha joogo ama jowhar ha joogo ama cadaal ha joogo ama garow ha joogo waxa ka dhaxeeya saaxiibnimo gaara oo waxbarasho ah waxaan rabnaa soomaaliya laba qodob baa ugu muhiimsan ay waxbarashadu la dhaqaaqi laadahay waxa weeye waxbarashadii macallimiintii oo ilaa hadda wax kudha aan qaadan oo hadda rajadii u horeysa ay bilaabmayso oo wolfankiu u bilaabayo iyo manhajkii labadiina hadda bilow fiican bay ku jiraan labadaas shay ayaana waxbarashada ugu muhiimsan labadiiba hadda waxay ku jirta marka puntland waxaan ka rajaynaynaa inay labadaba dowr muhiima ka qaadato oo aanu si wanajiya u shaqayno maadaama ay puntland si fiican u dhisan tahay aada iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wakiilka midowda yurub ee soomaaliya haweeneyda lagu magacaabo ricardo lorenzo ayaa iyana halkaasi ka hadashay iyadoo sheegtay inay midowda yurub ay mar walba garab taagan yihiin waxbarashada soomaaliya siiba puntland iyadoo soo qaadatay tirada lacagta midowda yurub uu ku bixin doono ilaa laba kun iyo labaatan soomaaliya In total, we will have been with during the period 2014-2020, the EU will have invested 60 million euros in Somali education. We intend to continue and to include um, uh, internally displaced people and more funding in future for education in Somalia. I also mentioned vocational, uh, at the technical and vocational training, where, which has been fragmented in the past and where we've uh, investing heavily together with GIZ to improve the quality of uh, this uh, of this technical and vocational training. We hope that given the, the to improving the quality and linking this training directly with, uh, with job opportunities can improve employment prospects of, of our children. So nothing more. The only thing I can really say is that we consider education as the best investment. It's the investment in our children, in the future generation, and therefore in the future of your, of your country. And I wish you very fruitful deliberations.
wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda puntland mudane cabshir ow yuusuf ciise oo isna shirka khudbad ka jeediyey waxaa ka mid ahaa hadalkiisii sida tan mudane madaxweyne iyo mudanayaal waxaa runtii halkan muddadan iyada ah wasaaradda waxbarashada markaa soo gaabiyo saddex guulood baa runtii muuqda laakiin guushu ma dhammaan insha allah wax weeye wixii ka dhiman waaba u fadhinaa waana arki doonaa guusha koowaad waxa weeye inaanu toosinay runtii hanaanka waxbarashada hagaysa ilaa dugsi hoose ilaa jaamacadda runtii ay tahay mid maanta cad oo meel taala midda labaad waxaanu horumar runtii ka gaarnay ballaarinta la ballaarinayo tacliinta oo la gaadsiinayo miyiga magaalada taasoo aada iyo aad bay runtii meel fiican ay u maraysaa taasoo runtii ay kaliftay dhowr calaamo kororka caruurta ay kordhayso oo xagga baahinta ah midda koowaad waxa weeye iskuulladii oo la badiyey oo meel kasta la gaadhsiiyo runtii midda labaad waxa weeye tababarka macalimiinta oo tayadaas uma hirgasheen haddii aan macalimiin tababaran la geeyin haddana weli tababarka macalimiintu meeshii la rabiyey ma gaadhsiisna waayo markaan eego dugsiyada hoose dhexe oo kale boqolkiiba afartan ayaan tababaray dugsiga sarena waxa weeye ilaa boqolkiiba lixd- lixdan marka halkaa gaabkaa meesha ku jira runtii waxaanu taa doonaynaa in xoogga la saaro tababarka macalimiinta waayo tacliimi ma tababargasho ama tamay tayama yeelto haddaynan macalimiin tababaran la helin marka taasuna runtii waxay u baahan tahay in jaamacadaha runtii gacan weyn laga siiyo waxbarashada guud ahaan laga siiyo ilaa meesha iyadu macalimiinta soo saaraysa weeye oo agabkay u baahan yihiin iyo wixii akaadamiga ay u baahan yihiin labadaba maaragtay gacan weyn laga siiyo runtii madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland ahna kusimaha madaxweynaha injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar oo shirka si rasmiya u furay waxa uu ka hadlay guulaha ay gaartay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee puntland siiba inta ay xukuumaddani jirtay waxaana hadalkiisii ka mid ahaa wasaaradda waxbarashada oo shirkan qiimaha iyo qaayaha leh soo abaabshay iyo inta kale ee kala shaqaysay ama caqli ee ku taageertay ama dhaqaalo ama cudud ama fakar noocay doontaba ha ahaatee oo badiba inta ay wada shaqeeyaan runtii ay ugu badan tahay haddii aan ku bilaabo saaasaan meel walba ku qoran tahay waxbarashadu de waa iftiin waa miftaaxii horumar waa aasaaskii nolosha sida ambasadorka lorenzo ay u tiri waa maalgashi la maalgashado waxa ugu qaalisan waa xaqiiqu dad baad soo saaraysaa iyo maskax iyo caqli dalba dalka uu waxbarashada kaga horeeyo waa uu ka horumarsay haddii waxbarashadii kale adduunweynaha dhinaca science-ka loo be loo beerayo qofba qofku ka injineero badan yahay yuu runtii ka horumar badan yahay dhinaca science-ka khaasatan marka waxaan jeclahay inaan si dhab ah uga mahad celiyo in allaale iyo intii dhaqaalo iyo talo iyo wakti geliso bahda waxbarashada marka waxaan runtii bogaadinaya shirkan qiimaha iyo qaayaha leh inuu noqdo shir wax ku oola ooraydana waan qabaa inuu wax ku oolyahay barkiisu ku qiimaysay wasaaraddu waa ay ku mahadsan tahay wixii ay soo qabatay ee faraha badnaa iyadoo ka helaysay gacan dawladaha aynu saaxiibka nahay ee maanta aan ugu horumarinayo euda hase ahaatee waa tii la odhan jiray hawlkama daale weli waa oga dhig waxaan la yidhahdo waxbarashada ama social servicesku waa waxyaabaha ugu faraha badan ee dakli dawlo qaata ama dawlada ka yimaado definitely euda meel kale kama keenin dad cashuur bixiyayaala lacagtii ay dawladda cashuurtii ka qaadeen unbaa laynoo keena inaguna kadaalik sidoo kaleynu wax aynu gelino wax kastoo aad geliso weli way baahanta waxaan adduun weynaha u sheegayaa markii nala doortay qoondaynta wasaaradda waxbarashadu ku lahayd wasiir juxa halkaasu fadhiyaa three point seven baad heli jirteen dawladda federaalka aamin dawladdeena ka heli jirteen central government boqolkiiba boqol baa dawladdani kordhisay waa seven percent hadde waxaa laga yaabaa markii ay hadlayeen labaatan percent iyo twenty iyo thirty waxaan rajaynayaa markaan dakliga sare u qaadno markuu sare noogu qaadmaba waxaanu u qoondaynayna waxbarashada sare u kacay rajadii marka aanu waxbarashada ka lahayn iyaduna sare u kacaysa waxaan soo saaraynaa ubad caafimaad qaba waxaan soo saaraynaa muxuu ahaa dadkii hogaamin lahaa dalka nin kastoo meesha fadhiyaa maruu mudagaboobaya ka ku xoga unbaa batoonka loo dhiibaya markaa kuwii qaban lahaa ee ku hagi lahaa barka loo gaarsiiyey bar ka sarraysa iyumbaa waxbarashadana soo saaraysaa wax kastoo la geliyaa waa faa'iido weyn shirka saddexaad ee sanadlaha ee garowa ka furmay ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalina waxaana lagu wadaa in maalinka beriya lasoo gebagabeeyo waxaana shirka halkudheg looga dhigay xoojinta nidaam waxbarasho oo wax ku ool ah waana shirkii saddexaad ee noocaan ah oo ay wasaaradda waxbarashadu qabato saddexdii sano ee lasoo dhaafay cabdixakiin xuseen xasan raadiyow daljir garowe mahadsanid cabdixakiin barnaamijka caawi daljir ayaanu ku guda jirnaa oo idinkaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso gaadiidleyda magaalada muqdisho ayaa maanta sameeyey shaqo joojin kadib markii lagu soo rogay inay bixiyaan lacago ceymis ah oo gaadiidka laga qaadayo dadweynaha ayaa saa kala arkayay iyagoo goobahooda shaqo u lugeynaya halka qaar kale oo iyagu aan goobahaasi aan socod ku tegi karin ay iyaguna ka baaqdeen in goobahooda shaqada ay tagaan qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka magaalada muqdisho ayaa ka hadlay sababta ay shaqo joojintan ay u qaateen haddana waxaa noo timid lixdan iyo laba dollar iyo bar oo amis la yidhahdo oo ganacsatada ay wadato oo ay u adeynayaan niman hawen dawladda dareeskeeda marka dawladda shalay waan u dacwanay xafiisadooda waa tagnay fish trafican tagnay meel walba oo dawladda ay qusayso arrimahaas gaadiidka waa u tagnay wax jawaab oo na qanacsaana nalama siinin nalama siinin waxaan marka go-aansanay baabuurta annaga iskale annaga u adeegno annaga odayaal u ah inaan baabuurteena xakameyno aan dawladda ilaa ay kasoo faragashato arrintaa dhibaatada nagu nalagu hayo oo aan digreeto lahayn oo nidaam lahayn oo nin walba xafiis inuu furto lacag iska sheeganayo ayaan ka dhiidhinay baabuurteen annaga iskale saaki waa joojinay qoryaa naloo adeegsaday xabadayna lala dhacay saa ay tahay haddana waanu wadaynaa ilaa ay no dad nooga dhintaan ama dawladda ay si toos u faragashato dhaqaaneen meesha ay ku baxayaan inaan ogaano waa laga maarmaan guddigaaleyaanahay oo b l iyo isugu jiro bajaajnay waxaan rabnaa dawladda waxaan ka codsanaynaa annagoo ula shaqaynayno oo si nidaama ula shaqaynayno horena ula shaqayn jirnay waxaan ka codsanaynaa dhaqaalaheena la dhacayo oo loo adeegsanayo shaatigooda inay soo faragaystaan nalaga qanciyo guddi baan nahay xafiisyaa noo furan in naloo yimaado naloo yeero dawladda ay naga qanciso lacagtaa lixdan iyo labada doolar ah ee baabuurteena xaqdarada lagu qaadanayo lesinkaan darawal u sameynay waxaan u sameynay maxay ahayd tramarsaaliya u sameynay waxaan u sameynay buuggii baabuurka wax walba oo sharci nidaam lahaa taarigeedii baan sameynay walaalyaalow caymis niman ganacsada ay wataan adeeryaalow meelaan geyno ma naqaano adeeryaalow dawladda waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horreeyo ra-isul wasaaraha ku xigo guddoomiyaha baarlamaanka ku xigo waxaan ka codsanaynaa arrintaa gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir ku xigo taliyayaasha booliiska amniga ay ku xigaan nabasugidda waxaan ka codsanaynaa annagoo banaanbaxeenu yahay mid nabadeed waxaan ka codsanay inay soo faragashtaan cabashadan ay wax tixgeliyaan baabuurtan cid walbaa dhacdo oo gacanta u dhigato adeeryaal waa idin tuugaynaa waxaan ka codsanaynaa dawladda inayna soo faragashtaan baahideenna ay daboolaan waxna ka taraan bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka iskaashatooyinka gobolka banaadir waxaan maanta ugu faa'iidaysanaynaa shirkan jaraa-id dhibaatada gaadiidka lagu soo kordhiyey ayaan tafaasiil yar ka bixinaynaa waxaan idinka codsanaynaa haddaad tihiin wariyaasha inaad si toos aad u baahisaan baahida iyo dhibaatada nalagu haayo inaad baahisaan idinkana ajir xasanaad ayaa alle idinka siin doona waxa ummadda dhibaaya haddaad baahisaan teeda kale waxaa soo korortay lacag takaaful la yidhaahdo oo caymis oo shakhsiyaad ganacsato ah samaystay oo damacsan gaadiidka si dadban in lacagta gaadiidka loogu aruuriyo ay bengigooda ay ku shubtaan taasaan ka soo horjeednaa maanta gaadiidka aasiga ka shaqeeya xamar toban kun iyo laba boqol habbo waayo ugu yaraan siddeed kun ayaa garaashadoodii maanta ku wada xarootay gaadiidka annakaa iskale waxaan nahay mas-uuliyiinta gaadiidka bajaajkan sidoo kale waa xarooday siddeed sagaal kun iyo shan boqol bajaaj ayaa u diiwaan gasheen guddiga iskaashatooyinka gobolka banaadir saddex meelood laba meel waa xarootay waxay ka danqadeen toddobaatan baabuur oo caasi ah shalay waxaa lagu hareeyey taraafiko iyo afartan iyo shan baabuur oo oo oo bajaaj ah waxaa lagu soo kordhiyey siddeetan iyo laba dollar gaadigan wadan inuusan garaashka ka soo bixinin xafiiska fiisha taraafik arrintaasaan dacwad ka geysanay ilaa shalay oo dhanaan meel walba xarumaha dawladda aan wargelinnay baaqaan u dirnay haddee jaabkii ummadda gaadiidleyda in shaksi kale ee bini aadin loo dhaco waa ka soo horjeednaa aqbali mayno ilaa dawladda ay ka soo farigelisana bannaanbaxaan nabadeed oo aan cidna lagu waxyeelaynin waa soconayaa waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir kheyr allaha siiyo labada dollar oo maalintii soostada laga qaado waddaanna loogu dhisaa raalliaan ku nahay tarsmataraalihii oo dawladda la siinaayay annakaa wacyigelinay in tarsmataraalaha dawladda lo- la siiyo bacdamaa dawladda ay tabar yar tahay haddana aqbali mayno shaksi oo ma aragtay dibadda ka yimid ee wax soo shaashaandhaystay in gaadiidkeennii si dadban loogu dhaco ayadoo la adeegsanayo shaarka dawladda aqbali mayno marka waxaan idinku codsanaynaa mudane madaxweyne wasiirada dhammaan baarlamaanka waa inay arrintan soo farageliyaan annaka dagaal ma wadanno rabsho ma wadanno bannaanbax nabadeed waaye yaan nala dhibin gaadiidku waa dhibban yahay askari walbaa meel walba u joogo haddana shaksi bini aadin oo dibadda ka yimid in maaragtay lacagteenni loo caruuriyo ee asaga akaunkiis lagu shubo aqbali mayno dawladda wa war ha naga tiraahdo arrintaas wabilaahi tawfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa cabdifataax cabdulaahi cali waxaana ka mid ahay wadayaasha gaadiidka bajaajka waxaana ku baahnahay guddiga gaadiidleyda cabashadaasna annaga dhan baan ka nahay barnaamijka anshooriskan wuxuu u baahan yahay horta sideedaba wacyigelin buu u baahan yahay in bulshada laga gado in dadka laga gado in darawaliinta laga gado milkiilayaasha laga gado barnaamijka dadka lagu wacyigeliyo laga dhigo barnaamijka hataa mid marka la wacyigelinayo mid danta bulshada la- ka dhex muuqata in laga dhigo annaga marka waxaan ku bahnahay guddiga ba- gaadiidleyda shaqa joojintana dhana baan ka nahay waxaana cabasho weyn ka badinaynaa oo aan u sheegaynaa dawladda iyo guddoomiyaha gobolka banaadir annaga soostana la ka qaadaa afar boqoloo shilin soomaaliyaan bishi bixinaa raalli baan ku nahay laakiin waxaynaan raalli ka ahayn in shaksiyaad dani gooniya leh inay ku dhacaan jeebka dawladdana ku dhacaan barnaamij aan soconaynin ay ku wadaan barnaamijkaasna wuxuu yahay anshoorisig anshoorisgaasna annaga ma wafahansaninba dawladdan labaatan iyo shan sana ay burbursan tahay shan iyo labaatan sana dawlad maarkin anshoorisig wuxuu uu ku saabsan yahay in loo sheego iyo waxa uu dadku u qabanayo loo sheego iyo qiimaha la sheegaayana inuu aad u badan tahay aan u jeednaa dhibaato weynaan ku qabnaa waxaana laku- waxaana laku- waxaana laku ceyrisadaa ii sheeg een, midda milishiibiyada tii milishiibiyada annagoo la yaaban oo aan duurka iyo waddooyinka qarrajeex marayna oo laamiga tooska ayna mari la'nahay taasna ay tahay dan waxa dan nagu kalifaa inaan waddada ka leexano oo aan marno waddada qarrajeexa inaan marno waa dhaqaalo la'aan waddanka dhaqaale kama jirto midda kale waxaan u sheegayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya annaga shaqadan annaga abuuranay shakhsiyaad nooma abuurin dawlad nooma abuurin annaga shakhsiyan gaadiidley haddaan nahay iyo haddaan nahay bulshada soomaaliyeed annagaa bajaadka gadanay annagaa bajaajkeena iibsanay annagaa bajaajkeena shaqo abuur ku samaysanay sagaal kun oo bajaaj markii magaalada xamar ay joogto waa sagaalkaa kun oo darawal inay tahriibto inay qoray dhinac u qaadato wax ka dhexeeya ma jiraanin haddii aan dawladda aan wax laga qaban ii sheeg sida hadda ay wax ku socotana waxaan u malaynayaa in xaaladaasi ay annaga saameyn weyn ay nagu tahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Waa, magacayga waxaa la yidhahdaa maxamuud cali naasir waxaan ka shaqeeyaa gawaanka malayga ee xamarweyne saakii markii aan soo shaqo tegey wax gaadiid oo soconaya ayaa waayey ilaa iyo halka nalug baan ku imid marka waxaan ka cabanaynaa dawladda inay culays saarto shacabkii iyo dadweynihii iyo gaadiidkii meeshii ay nooga isxaanfan lahayd ama ay gaadiid nooga samayn lahayd ama ay marka waxaan ka cabanaynaa haddii aan nahay anoo ku hadlayo codka shacabka gaadiid sidaan ma dawlad laguma noqdo dawladda waxaan ka codsanaynaa inay nidaamkan wax ka bedesho gaadiidyada waxaa lagu soo rogay lacag oo ceemis ah sidaas awgeeda maasha qadoojin u sameeyeen adigu sidee u aragtaa dhib weyn baa ku arkaa waxaan dib ugu arki weynay gaadiidleedii shacabku waa isku- wax isku xiran noloshoo dhan waa isku xiran tahay marka waxaan cabasho u gudbinaynaa oo weliba si maaragtay kulul ah u gudbinaynaa dadka dhallinyarada iyo dadka een, maatada iyo dadka jiran ee cisbitaalada loo wada iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan dhibaatay ku jirtaa midna xabad buu ku ridayaa midna maaragtay een, dhib kaleu u geysanaya midna gaadiidkii laamigay wada taagan yihiin askartii dawladda ayagoo da shacabkii dhibaataynaya ayagoo gaadiidkii dhibaataynaya haddana lacag saa'id ayay noogu dareen hadday dawladda tahay dawlad soomaaliyeed in dadka ay wax u qabato ayaan ka codsanayna haddii ay sidaan kusii socotona waa la iscunaya guryaha la isugu gelaa
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a gaadiidleyda magaalada muqdisho dhanka kale garyaqaanka guud ee dowladda federaalk soomaaliya cusmaan cilmi guleed iyo sidoo kale hantidhowraha guud ee qaranka nuur faarax jimcaale ayaa sheegay inaysan sharci ahayn lacagta laga qaado gaadiidleyda gobolka banaadir ee lagu sheegay ceemiska waxaa sidoo kale ay sheegeen in shirkad si gaara loo leeyahay inaysan qaadi karin lacagaha canshuuraha ee laga qaado gaadiidleyda dalka hantidhowraha guud ee qaranka nuur faarax jimcaale waxa uu sidoo kale uu xusay in dowladda federaalk soomaaliya ay baaritaan ay ku samayn doonto sababta keentay in shirkad si gaara loo leeyahay gacanta loo geliyo ceymiska dalka garyaqaanka guud iyo hanti dhowraha guud ee dowladda oo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen
arrintaasina ay keentay dhibaatooyin magaalada muqdisho maanta ku keentay marka waxaan la socodsiinaynaa hay-adaha dowladda wasaaradda maaliyadda ay ugu horayso in arrinta caymisku ay tahay arrin caymisku uu yahay hay-ad dowladeed oo uusan jirin dalka ka jirin caymis private ah caymis gaara loo leeyahay waxaana loo baahan yahay marka wax la bedelayo in lagu bedelo sharci ee aysan dadku waxa ay doonaan iska samaynin marka in laga dhigo private iyo in la ahaado public ahaado oo wax la wada leeyahay dadku wada leeyihin uu ahaado waxaa iskale awooddaas wasaaradda maaliyadda wuxuu ka ti- wuxuu ka mid yahay hay-adaha hoos yimaada wasaaradda maaliyadda sidaa daraaddeed wax ka duwan caymiska sharcigaani uu sheegayo dalka kama jiri karaan haddii ay jirayaanna waxa jirayaanna waxa waa- waa policy dowladeed oo ay wasaaradda maaliyadda ugu horayso sharci la sameeyo broseska sharciga caadiga ah la mariyo shuruucda la mariyo golaha wasiirada la geeyo wasaaradda maaliyadda soo diyaariso golaha wasiirada la geeyo baarlamaanku ansixiyo markaa kadib ayaa waxaa laga dhigi karaa waxaa ka shaqayn karo shirkada baraybida sidaa daraaddeed waxaan leenahay mataqaanaa sidaasaa ula socdaan hay-adaha dowladda ee ku howlan arrinta saaka dhacday waxaan rajaynaynaa arrintaas inay meeshaa ku ekaato ilaa laga bedelo sharcigaasne in aan caymiska sidiisa loo daayo dad sidiisa loo daayo haddii ilaah yidhaahdo Ee, waxaan intaa raacinayaa waxaa jira waxaana soo gaaraya xog xafiisyada aan mataqaan madaxdoon nahay in canshuuro la qaado laga qaado gaadiidka laga qaado guryaha laga qaado ganacsatada canshuur waxaa lagu qaadi karaa sharci canshuur aan sharci lahayn cid qaadi karta ma leh marka dadka madaxda ka ah degmooyinka waxaan ku wa- wargelinaynaa in aan degmooyinkooda la- laga qaadin canshuuro aan sharciga waafaqsanayn oo aan la garanayn meesha ay gelayaan la garanayn waxaan mataqaanaa xog lagu soo gaarayo in guryaha dherer loo cabiro yani taariikhda meelay ka dhacday male sharci loo cuskanayana ma jiro guryaha waxaa laga qaadaa canshuur sanadeed ayaa laga qaadaa haddii uu yahay gurigu guryaha rasmiga ah oo damayaalaha la yidhaahdo iyo haddii uu yahay guryaha munishibaalaha ah waxaa laga qaadaa canshuur sanadeed laakiin taariikhda lagu mahayo sharci loo cuskanayana ma jiro guriga in dhirir iyo ballac inta loo cabiro la yidhahdo canshuur intaasoo kala bixi dalka waxa uu u baahan yahay in la dhowro shuruucda la dhowro mas-uuliyiinta qaranka waa inay dhowraan sharciga sharci sharciyaa looga guuraa ee qofku waxa uu doono iskama samayn karo haddii la qaado lacag aan sharciga waafaqsanayn waxba kama duwano waxyaabaha isbaarada problemka isbaarada jiray xilligii burburka waxba kama duwan marka waxaan ku dhiirigelinaynaa ama aan ka codsanaynaa hay-adaha dowladdu in la dhowro sharciga sharciga oo la dhowro ayaa dalkani u baahan yahay waxaan ka soo gudubnay xaalad sharci darro waxaanu u gudbaynaa oo ay dowladdu ka shaqaynaysaa in sharciga lagu shaqeeyo sidaa daraaddeed hay-adaha ku sh- ku howlan canshuuraha aan sharciga waafaqsanayn waxaan uga digaynaa in laga qaado shacabka canshuur aan sharciga waafaqsanayn laga qaado ciddii ka qaadana mas-uuliyaddii ka timaado ayadaa ka mas-uula wasalaamu calaykum waraxmatullahi arrintan mawduucan inay dhacdo lama rabo su-aal iyo su-aal iyo jawaab midna maaha arrinta saakan cadow ka hadlay iyo shacabkii baana la isku horkeenaya arrintaa waa ka digaynaa yaan lagu fududaanin waa khalad sida ugu dhaqsaha badanna dadkii ku howlanaa ha ka istaagaan Ee, shirkad iyo hay-ad iyo qaabkay u dhisan tahay shuruuc baa jira hay-ado u xil saaranaa jira anigu waxaan ahay hay-addii ilaalinaysay hantida qaranka hantida qaranka oo isugu jirta guurto iyo maguurto Ee, sidoo kale doctor cismaan waa hay-addii ilaalinaysay sharciga wixii dowladda ee, sharcigeeda ahaa waxaan sharci muwaafaqsan yihiin mase ma waafaqsana hay-addii ilaalinaysa weeye Ee, innagu war kama hayno suuqaana waxaan ka maqalnay hay-ado dawli ah iyo shakhsiyaad ganacsataa isu tegey waxay mu- sameeyeen mu'aamarad ah in dadkii lacag laga qaado lagu soo rogo gaadiidkii ay jidka maraya ee aan lacagtaa bixinna la xiro sharcigee loo cuskanayaa loo nambarkee loo cuskanayaa canshuuraha canshuuraha dadban iyo kuwa tooska ah shuruucaa waddanku leeyahay waxaan ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa hay-adaha dawligaah iyo shakhsiyaadka ganacsatada ah ee arrintaa ku mashquulsan oo arrintaa ka shaqaynaya inaysan shacabka ay shacabka u turaan shacabka inay turaan shacabka iyo dawladdana inay isku horkeenin sharciga canshuur aan sharciga waafaqsanayna inaan la qaadin inaan la qaadin waxa weeye waa markii shanaad aan ka digayno in canshuurtaa la joojiyo sharciga canshuur aan ku fadhin oo aan boonooyinka dawliga aan ahaynna lama qaadi karo arrintaa labada iyada xafiisu isku waafaqsan yihiin he cid alla ciddii doonaysa in ay waxa ay wadato shuruucda waa- dawladda waafajisana waa kala shaqaynaynaa laakiin yaan dadka shacabka ah aysan ku kaadsoomin in wax aan sharcigan laga qaado waddanka shaqala'aantii waa boqolkiiba boqol ah intii yaree dadka soo gashay haddii laga gurto sharci darro waxa weeye sharcigii iyo dawladdii iyo dadkii baa laisku horkeenayaa belisxaanag dadka ku howlan ha ka waantoobaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kuwaas waxay ahaayeen galyaqaanka guud ee dowladda federaalk soomaaliya cusmaan cilmi guuleed iyo sidoo kale hantidhowraha guud nuur faarax jimcaale oo warbaahinta kula hadlayay maanta magaalada muqdisho maamulka gobolka bari ayaa waxa uu ka hadlay raaligelin ka bixiyey mid ka mid a ismada gobolka bari oo dhowaan loo xiray eedamo la xiriira inuu dhaqaale u ururinayay kooxda daacish warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya wariyana xasan haykal kulankan ayaa ka dhacay maanta xafiiska gudoomiyaha gobolka bari waxaana goobjoog ka ahaa nabadoonnada iyo isimada gobolka ujeedada kulanka loo qabtay waxay salka ku haystay kadib markii sideed iyo labaatankii bishan laamaha amniga ee gobolka ay magaalada boosaaso ku xireen mid ka mid ah salaadiinta gobolka bari oo lagu magacaabo suldaan yuusuf axmed saalax kaasi oo lagu soo eedeeyey in lacago uu u urinayay kooxda daacish kadib markii warbixin khaldan loo soo gudbiyey laamaha amniga ee gobolka bari taasi oo noqotay mid aan sal iyo raad lahayn waxaana arrintaasi raaligelin ka bixiyey maanta oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed waciis dhadow
mashruuc laga dhisaayey tuulada timirshe oo m c h ah oo suudaanku garwadeenka ahaa oo telefishinada muxuu ahayde puntland dhammaantood intii meeshaa tagtay iyo inta kaleba ay ka qaateen oo suudaanku dhagax dhigay oo dhaqaalihii muxuu ahayde meesha eh, loogu tala galay miidiyuhu sheegtay oo hay-addii wadday ee la yidhahdo nuur foundation oo deegaanada u qaabilsan dugsiyada iyo caafimaadku ay maalgelinaysay iyo muxsiniin kale ee deegaanada u dhashay kaasoo ay ku baxaysay lacag dhan shan iyo lixdan kun oo dollar ay ku baxaysay in si kale loo turjumay mashruuca uu garwadeenku ka ahaa suldaanku in dhan kale loo turjumay oo la yidhi suldaanku wuxuu la shaqaynayey ama lacagtaa uu ururiyey ururo argagixiso ah waxaa muxuu ahayde hay-adaha amniga waxaanu qaadannaa warbixinno waxaanu qaadannaa telefoonno waxaa naloo soo diraa muxuu ahayde in badan oo xoog ah oo dadka dhexdiisa ah ninka mas-uulka isagaa waxaa laga rabaa maxaa saxa maxaa khaldan wixii saxana muxuu ahayde uu ka qaato wixii khaldanna uu muxuu ahayde uu dhigo waxaan leeyahay oo hortiina aanu ka caddaynaynaa golaha isimada ee halka fadhiya nabadoonnada iyo muxuu ahayde martida kaloo halka fadhida inaan suldaanku ku sifoobin inuu muxuu ahayde ururinayay lacag argagixiso ee uu ka shaqaynayo horumarinta deegaanka uu suldaanka u yahay iyo deegaanada ku xeeran waxaanu caddaynaynaa in lacagtaa muxuu ahayde nuur foundation ay bixisay iyo muxuu ahayday dhallinyaro kale ee wanaagga iyo horumarka doonaya ee deegaanka u dhashay waxaanu caddaynaynaa inaan suldaanku u shaqayn urur argagixiso waxaanu suldaanka iyo golaha isimadaba ka raalligelinaynaa muddadii koobnayd ee suldaanka laga qaaday xorriyaddiisa anigoo ku hadlaya magaca gobolka guddoonka gobolka guddoomiyaha guddiga amniga guddoomiyaha guddiga fulinta dowladda inteeda kalena u wakiila waxaanu raalligelin buuxda ka bixinaynaa wixii muddadii la hakiyey suldaan yuusuf axmed saalax raalligelin buuxda baanu ka bixinaynaa anigoo ku hadlayo magacayga magaca muxuu ahayde wasaaradda arrimaha gudaha kan madaxweyneayo madaxweyne ku-xigeenkaba raalligelin buuxda baanu ka bixinaynaa muddada uu suldaanku xorriyaddiisa aanu qaadnay waxaan kaloo hal ku caddaynaynaa cid allaale ciddii informationkaa keentay inaannu muxuu ahayde baaritaan ku samaynayno kollayda waa hay-adaha ee amniga baar xog loo keenay xogtaa waannu dabagelaynaa waxaan ballan qaadaynaa sidaanoo kale inaannu xaflad ugu qabanno markay xogtaasi suurtagal noo noqoto markii wakhtigu noo masaabaxo markay run muxuu ahaydey aanu xaqiijinno ama in koobanoo isimadaa baanu la sheergarayn doonaa waxaannu ballan qaadaynaa cid allaale ciddii aanu ku gafno oo aanan adillo iyo wax sharci aanan u haysan tan iyo sidaa iyo si ka badan baanu baanu uga raaligelinayna oo madal ku raaligelinayna ma aha dawladdu inaanu qofkii hadduunu dembi lahaynna dembigiisiba in lagu qaado weeye hadduusan lahayn de waa in laga raaligeliyaa waa kaa raaligelinaa boqol kiiba boqol intaasaan wallah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay oo guddoomiyaha gobolka raaligelintiisa ku ayiday qaar ka mid ah isimadii kulankaasi goobjoog ka ahaa waxaana hadalladoodii ka mid ahaa
waxaan soo dhowaynaynaa raaligelinta uu guddoomiyaha gobolku bixiyey waan ku fadhaxsannahay waa door fiican oo uu qaatay oo uu lahaa weeye guddoomiyuhu way ku filan tahay ummadda reer puntland ninka isimka ah dhaqan baynu lahaan jirnay gobolladan dhaqankooda waa ka duwanaa dhaqanka soomaalida ninka dhaqanka ah oo reer puntland caan wuxuu ku ahaa taariikhda waa dhaqan nin dhaqan oo xubin ka ah dhaqanka soomaaliyeed buu ahaa reer puntland buu ahaa qabiil ma lahayn runtii waynu ku soo caalamaalnay taariikh baynu ku leennahay laakiin waxaad moodaa deriskaa marna ku dayo marna ka darnow baa la yidhi puntland somalilan baa xilxili jirtay oo somalilan baa waxayna kaga soo maaxdeen oo ayaantan nin isimaa la handadeeyo mobil baa lagu dhiftay iyo maaragtay waa loo cagajugleeyey waa soo socotay hadda xabsi bayba tagtayba marka waxaan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka ee sida mas-uuliyadda leh oo kartida leh oo sharafta leh
annaga horta kelmadda maamulkaan ugu filneed laakiinse mar haddaanu fadhinno inaan tacsida suldaanka inaanu ka xunnahay u sheegno maamulkiina ay si fiican uga jawaabeen baan aad iyo aad maaragta ugu faraxsannahay waxaan la soconnaa asaaskii puntland sagaashan iyo siddeeddii axad qarameedkii soo baxay kun sagaal boqol sagaashan iyo siddeeddii bishii sanaad tobankeedii qodobadii ku qornaa waxaa ka mid ah ismadu waa haykalka ugu sarreeya dalka waagaa ismado dhan baa saxiixay waan haynaa nuqulkiisii dastuurkii la ansixiyey labada kun iyo kowdii kow iyo tobankii faqrada boqol iyo siddeedaadkan tan koowaadna waxaa ku cad dhaqanka waa haykalka ugu sarreeya dalka lama taaban karo xasaanad buu leeyahay gurigiisana lama baari karo ilaa hadday soo galaanna si tartiibaysan oo habaysan inay loo maro saasaa ku cad qodobada dalka qofku muttaham waa noqon karaa laakiin sidii barasaabku uu sheegay in dembiile qof laysaga caddeeyo ilaahay waa noo diiday almuttaham barii xataa tahbata idaanatuhuba shareecaduna leedahay garaad cabdilaahi cali ciid oo ah afhayeenka isimada puntland ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay tahay mid ugub ah oo markii ugu horreysay ka dhacda puntland in aan loo baahnayn in arrintan mar labaad ay soo laabato marka koowaad guddoomiyaha raalligelintii uu bixiyey waa aqbalay waanu qaadanay marka labaad nabar baa ku dhacay isimada waa ka daba tegaynaa bul ka daba tagaa waxaan leenahay waxa ay mudan tahay waa kaa sugaynaa inaad marisaan haddii adag intaasi jawaabtii weeye waxaa keliya oo aan rabaa inaan ku soo khatimo qalad waa dhacaa qalad waa dhacaa meel kasta ha ku dhaco laakiin waxaa la yidhi alrujuuc ila alxaq fadiila qalad haddii uu dhaco in la saxo qaladkii oo laga tago waa fadli ilaahay waayo hadda kadib haddii qalad dhaco meel kastaba ha ku dhacee waxaannu idinka sugaynaa inaad saxdaan waa xasan haykel radio daljir boosaaso
mahadsanid haykal qodobkaas ayaa ugu dambeeyey barnaamijka caawi daljir oo caawida kaga imaanaya xarunta daljir ee boosaaso anigoo maxamuud cabdi ibraahin ayaa idinla socodsinayey barnaamijka waxaana uu idinkaga imaanayey xarunta daljir ee boosaaso xarumaha daljir ee soomaaliya iyo hoyga internetka ee radio daljir dot comna waa naga dhegaysanayseen barnaamijkan mida mida intaynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo